markaan cabanay dhowr mar cabanay la fadhiisanay wasiiradii kala dambeeyey ee saddexda hadda wasiirka hayaa ugu dambeeyana arintaas xal laga gaari waayey inagoo arkayna in dowlad goboleedyadii qaarkood maaragtay iisheeg laga saraysiinayo maaragtay dowlad goboleedyada kale taasoo aanu aragno inay tahay foforada ee sanadka waxaa jira ilaa hadda berri buu bilaabanaya imtixaankii ilaa hadda ma jiro dhaqaale hal dolar baa allaha ka dhigay ka soo gaaray wasaaradda federaalka iyo beesha caalamka intaba beesha caalamka waxay soo marsiisaa dhaqaalaha dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashaduna run ahaantii ilaa hadda waxaan ka hayna ma lahan marka waxaad halkaa kaaga cad in maaragtay ay jiraan maaragtay ishag cadaalad darro waxaan go-aansanay inaan run ahaantii si kumeel gaar ah wada shaqayntii wasaaradda aan u joojinno ilaa laga xalinayo ama xal laga gaarayo ama ay garwaaqsanayso wasaaradda waxbarashadu run ahaantii waxa anugu cabanayno iyo dhibaatada joogtada annaga waxaan u aragno ee nagu hayaan